بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام مؤلفka رحمه الله وxuu yidhi kitaaب الصiyaam wuxuu kitaab u yahay الصiyaam الkitaab waxay yidhahdeen culammadu waa liljinsi markii la leeyahay kitaabu kada kitaabu الزakاة kitaabu الصiyaam kitaabu الxaj kitaab wuxuu u sugnaaday jinsiga wax alla wixii magacaa soo gelaya ee jinsiga ka tirsan ayaa hoos imaanaya magaca kitaab والbaabu للnwع baabkana wuxuu u sugnaaday bay yidhahdeen nooca noociyo jinsiyaa caamsan jinsigaa caamsan waalfaslu limufradaati اlmasaa'il fasliguna wuxuu u sugnaaday masaa-isha mufradaadkooda afraadda masaa-ishu ay ka kooban tahay ayaa fasliga loo qabtaa markuu leeyihin culammadu faslun mufradaad ka mida masaa-isha ayay sheegayaan markay leeyihiin kitaabu kadana waa jinsigii maalan kitaabu siyaam wax alla wixii siyaam soo gelaya oo jinsigaa siyaamka ka tirsan ayaa soo hoos hoos imaanaya kadib waxay leeyihiin baabu kadaa baabku muxuu u sugnaaday jinsigaasi nooc ka mid ah ayaa baabka hoos imaanaya noocii maxaa kasii farcamaya masaa'il iyo mafa yacni waxaa ka baxaya mufradaad masaa-ishii ka mid ah waxay u qabanayaan faslun marka alkitaab liljins wاlbaabu lilnowc wاlfaslu limufradaati اlmasaa'il sheikha raximah اllah marka wuxuu yihi kitaabu الsiyaam wuxuu kitaabu yahay alsiyaam wuxuu jamcinayaa kelimadda siyaam masaa-isheeda iyo jinsiga wixii soo hoosgelaya masaa'ila wax alla wixii siyaam ku saabsan fi sharci miyuu wada sheegayaa maya kitaabku waa mukhtasar laakiin waxyaabaha muhimaadka ah ee kitaabkaas ka mid ah ayuu ku jamcinayaa alsiyaamu luqatan waa alimsaak luqatan waxaa la idhaha alimsaak faquulii inii nadartu lilraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya imsaagaasi marka wuxuu noqonayaa can ilkalaam wuxuu noqon karaa can alacaami waasharaab luqatan waa alimsaak markii siyaam la yidhaahdo wa sharcan huwa atacabudu lilaahi subxaanah bilimsaaki can alakli waashurbi sharcan waxaa la yidhahdaa alsiyaam altacabud lilah bilimsaaki can alakli waashurb in allah subxaanaه wa tacaala lagu caabudo oo loogu dhowaado in laga afhaysto can alakli waashurbi cunid iyo cabid wasaa'ili lmufatiraat iyo waxyaabaha wax afuriya oo aan ahayn cunid iyo cabid dhammaantu in laga afhaysto min tuluuci lfajri laga bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa guruubi shamsi ilaa ay qoraxdu ka dhacayso qoraxdu markay soo waagu markuu dilaacayo ilaa ay qoraxdu ka dhacayso ayuu soomkaasi soconayaa sharcan bacd lculamaa waxay yidhaahdaan alimsaaku can alakli waashurbi markay tacriifinayaan asiyaam sharcan waxay leeyiin waa alimsaaku can alakli waashurbi tacriifkaasi khalalaa ku jira maxaa yeeley tacriifka waxaa laga maarmaana markuu noqonayo tacriif muctamad ah oo lagu kalsoonaan karo waxaa shardiya an yakuuna jaamican maanican inuu tacriifka yahay mid wax kulminaya waxna diidaaya waa inuu yahay mid kulminayo waxa lagu tacriifinayo oo dhan oo shay tacriifka soo gelayo waa inuusan ka hoos bixin waana inuu noqdo maanic diidaya wixii shayga la tacriifinaya ka bannaanka ah inay soo galaan markii lagu tacriifiyo alimsaaku can alطacaami waasharaab wax ka baxsan ayaa soo gelaya maxaa yeeley waxaa laga hadlaayo soomkii sharciga ahaa wey waxaa soo gelaya waxaan sharci ahayn oo maalan hadduu qofi ka afhaysto can alacaami waasharaab liqasdi alcilaaj ujeeddadiisa waxa waaye caafimaadaa kugu jira le waxna ha cunin waxna ha cabin cunnada iyo cabitaanka iskaga fogow muddo maalan intaa la eg ama dhowr maalmood wakhti maalina waxba ha cunin waxnana ha cabin qofkaasi soom sharciya miyuu soomay soom sharciya ma soomin imsaagaasina ma aha mid sharciya tacriifkeenni waa soo gala soo maahan culamada qaar ay ku tacriifiyeen haddii lagu gaabsado alimsaaku can iطacaami washaraab noocaasaa soo gelaya aan ahayn soom sharciya idan maanic ma noqday tacriifka maanic ma noqon khalalaa ku jira marka lidaalika culamada qaar waxay uga taxaruseen kelimada ah atacabudu lilaah bilimsaaki can iطacaami washaraab in ilaahay subxaanaه wa tacaala lagu caabudo in laga af haysto can iطacaami washaraab atacabud maxay meesha ka saaraysaa waxaan cibaado ahayn wixii caado ah oo aan cibaado ahaynay meesha ka saaraysaa waxaa meeshaa marka ku soo haraya afhaysashada laga afhaysanayo can iطacaami washaraab tacabudan wa taqaruban ila اllah ayadoo ilaahay lagu caabudayo ilaahay loogu dhowaanayo tacriifkaasaa wuxuu noqonayaa midka ugu wanaagsan ee lagu tacriifiyo siyaamka bacdu alculamaa waxay ku tacriifiyeen imsaakun makhsuus waxay yidhahdeen waa imsaakun makhsuus can shayin makhsuus fii waqtin makhsuus waa afhaysasho gaara laga afhaysanayo can shayin makhsuus shay khaas ah waqti makhsuusana la afhaysanayo markay leeyihiin imsaakun makhsuus waxay ka saarayaan imsaakyada kale ee caadada ah waa afhaysasho gaar ah oo cibaado loola jeedo waxaana laga afhaysanayaa waxyaabo gaara wax walba miyaa laga afhaysanaya markii la sooman yahay soo lama hadli karo ayadoo la sooman yahay qofka waa hadli karaa asuu sooman idan imsaaga waxa laga afhaysanaya waa maxay waa shay gaara waa طacaam iyo sharaab iyo wixii la mid a fii waqtin makhsuus waqti walba miyuu soomku jiraa mase waa waqti gaara waa waqti gaara min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshamsi habeenkii inaad soomtahay ma banaana mashruucba maaha soom sharciya maahan inaad bisha ramadaan habeeniya maalinaan sooma aad tiraado waxaa la soomaya waa fi الnahaar fakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl kadibna soomka dhammaystira ilaa habeenkii laga gaaro waagu hadduu dilaaco ilaa habeenkii laga gaaro ila lleyl waa ilaa guruubi shamsi asiyaam gaar ahaan siyaamu ramadaan waa ruknun min arkaani اlislaam waa rugni ka mid ah arkaanta islaamka waxaana la farad yeelay fi اsanati الثaaniya min alhijra siyaamu ramadaan allah subxaanaه wa tacaala wuxuu farad yeelo addoommadiisa uu ku waajibiyey fi اsanati الثaaniyati min alhijra ijmaacan culamadu waa isku waafaqsan yihiin khilaaf kama jiro in soomka la farad yeelay fi sanati الثaaniya min alhijra fasaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam tisca ramadaanaat nebigu calayhi salaatu wasalaam sagaal ramadaan ayuu soomay ijmaacan ayadana waa laisku waafaqsan yahay markii sanadka labaad la farad yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu noolaa sagaal ramadaan ayuu la kulmay uu soomay sagaal ramadaanoo nebigu soomay sala allahu alay slam ijmaacayna ku soo rareen culimmada in rasuulka calayhi salaatu wasalaam sagaal soom uu soomay sagaal ramadaan ayuu soomay tadawacaad laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa ramadaan ay waajib tahay in la soomo sagaal ramadaan uu nebigu soomay sala allahu calayh wasalam qaala raximah llah wa sharaa'idu wujuubi siyaam shuruudaha wujuubka siyaamka ama soomka waajibnimadiisa shuruudeedu talaatatu ashyaa waa saddex shay siyaamu ramadaan wuxuu waajibayaa saddex shardi markii la helo haddii saddexdaa shardi mid ka mida la waayo siyaamu ramadaan waajib kuma ahan qofkaa saddexdaa shardi mid ka mida laga waayo maxaa yeele shardi haddii la waayo maxaa ka laasimaya waa in mashruudkii la waayo haddii shardi la waayo mashruudka waa maxay hadda waa soom waajibay soomkiina waa la weynayaa wa sharaa'idu wujuubi siyaami alaaatu ashyaa shuruuda waajibnimada siyaamka saddex shay waayo buu yidhi saddex shay ayaa loo ayaa loo shardinayaa alislaamu walbuluuqu walqudratu alislaamu walbuluuqu walcaqlu alislaamu islaam ayaa loo shardinayaa wاlbuluuqu iyo qaangaar wاlcaqlu iyo caqli wاlqudraةu calى الsawm iyo inuu qofka soomka awoodo meeqay ku noqonaysaa wاlqudra calى الsawm afaray ku noqonaysaa laakiin middan dambe alqudra calى الsawm hadduusan qofka soomka awoodin bedelkiisuu bixinaya bedelkiisu waa maxay waa alfidya siyaamkii kama dhicin siyaamkii bedelkiisu la yimid laakiin saddexda hore haddii mid ka mida la waayo soomku soomku waajib ma aha bedel miyaa lala imaanayaa bedelna lala imaan maayo alislaam cibaado walbaa loo shardiyaa ma ahan siyaamka keliya haddii islaamnimo la waayo cibaada ma jirayso ma ansaxayso laabudda qofka waa inuu islaamo marka hore markaa kadib ayaa salaad iyo soom iyo zake iyo xaj intuba ka ansaxayaan laakiin haddii uusan muslim ahayn xataa hadduu yidhaha waan soomayaa ilaahay ka aqbali maayo subxaana wa tacaala wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaah wa birasuulih ma diidin in sadaqaadkooda la aqbalo ilaa allah iyo rasuul inay ku gaaloobeen mooyaane yacni kufriga iyo gaalnimadaa diidday in laga aqbalo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura wax laga aqbalaya gaal oo camala ma jiraan oo ka ansaxaya alislaam marka waa shardi qofkii raba inuu camal saalixa la yimaad albaabka waa inuu marka hore ka soo galo maaha inuu daaqadda ka soo dhaco albaabka waa maxay waa inuu islaamo ou la yimaado kelimatu tawxiid bacda dalika acmaasha saalixada ha la yimaado soom iyo xaj iyo kayrkood walbuluuqi iyo qaangaar hadduusan qofku qaangaar ahayn soomu ramadaan waajib kuma ah laakiin waxaa jirta ayadoon waajib ku ahayn ayaa haddana lagu tarbiyeynayaa ilmaha inay soomaan bisha ramadaan khaasatan hadday awoodi karaan carruurta waa kala ron yahi lakin hadduu sinu tamyiis gaaro ama uu dhaafo in lagu tababaro cala siyaam waa muhiim si markuu weynaado uusan u sahlanin inuu soomo bisha ramadaan laakiin haddii fii siqarihi aan lagu barbaarin inuu ramadaan ka soomo berri markuu qaangaaro ayuu leeyahay gaaja ay hays soo nin weynoo qaangaara ayuu leeyahay gaaja ay hays waxaa laga yaabaa inuu afuro waxaa laga yaabaa inuu cunno meelaha kula dhuunto maxaa yeele laguma soo barbaarin yaraantiisa inuu soomo salafu saalix ridwaan ullaahi calayhim fi siqar carruurta way soomin jireen ayagoo yaryar ayay ilmahooda soomin jireen markaasi waxay sii jireen waxyaabay ku ciyaaraan hadduu cunuga ooyo ama u gaajoodo waa maaweelinayaan ilaaha qoraxdu ay ka dhacayso way ciyaarsiinayaan waxyaabuu ku ciyaaray u dhiibayaan ilaa qoraxdu u dhacdo ma ku waajibaa cunugaa yarkaa inuu soomo waajib kuma ahan laakiin waa tababar ay u tababarayaan berri hadduu qaangaaro in cibaadada uu si wanaagsan ula yimaado oo ay noqoto wuxuu ku soo barbaaruu soo arki jiray laakiin min xayu lwujuub waajib kuma ah ilmuhu markay yaryar yihiin ama aysan qaangaarin salaadda waajib miyay ku tahay salaadda waajib kuma ahan haddana sharcigu wuxuu amray in salaadda la faro ilmaha muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaa'u sabcin maxaa loo amrayaa ayagoo toddoba jira inay tukadaan waxaa loo amrayaa waa inay ku tababartaan waa inay ku tarbiyo waa inay ku barbaaraan cibaadadaas laakiin buluuqa wuxuu shardi u yahay wujuubka waajib kuma ahan soom hadduusan qaangaarin rufica alqalamu can halaaث waxaa ku jirta asabiy xataa yabluq saddex ayaa qalinka laga kor yeelay oo takaaliif aysan saarnayn saddexdaas sinfi sinfi ka mid ah waa asagiir xataa yabluq ama asabiy xataa yabluq cunuga yar ilaa uu qaangaaro waa marfuucu lqalam waa marfuucu lqalam macnaheedu waxa waay xumaan iyo dunuub iyo macaasi midna loo qori maayo waajibaad ma saarna takaaliif ma saarna walcaqlu caqliguna waa shardi isla xadiidkaa waxaa ku jirta walmajnuun xataa yafiiq midka waalan ilaa uu soo naaxo asigana waa marfuucu lqalam waalqudratu cala asawm iyo in awood uu u leeyahay qofka inuu soomo waa muslim baaliga caaqil ah laakiin waxaa dhici karta inuusan soomkii awoodin taa waa noo imaanaysaa beddelaa laga rabaa soomka muxuu awoodi waayey ma waxaa haya xanuun markaa ku dheggan la rajaynayo inuu ka caafimaado hadduu xanuun markaa uu hayo bisha ramadaan la joogo hadduu xanuunsan yahay xanuunkiisana uu yahay mid la rajaynayo inuu ka tooso ka caafimaado sooma ka dhacaya qofkaasi qadaa baa laga rabaa waa soo qallaynaya wakhtigaasi ma soomaayo waxaa u bannaan inuu afuro laakiin waxaa ku waajiba alqadaa waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofkii xanuunsan ama musaafira faciddatun min ayaamin ukhar ay facalayhi ciddatun min ayaamin ukhar waxaa dushiisa ahaada tiro oo maalmo kale ah maalmihii dhaafay ramadaan beddelkooda mar kaluu soo qallaynaya markuu caafimaadu soo qallaynaya haddii uu yahay waxa haaye wuxuusan ka caafimaadayn sida waayeelnimo waayeelnimadu daawo ma leh oo aan geeri ahayn qofkaani da-u noqday waa daciifay soomkiiu awoodi waayey ma waxaa la rajaynayaa inuu dib dhallinyaro ka soo noqdo oo awood ka helo rajadaas ma lahan taa beddelkeeda waa maxay alfidya shiikha waa keeni doonaa raximahullah waa keenaya fidya miyuu bixinayaa mise fidya qadaa la isku daraya mas'ale khilaafiya waa laakiin waa noo imaan doontaa hadduu jiran yahay waayeelnima ma haysa laakiin waa jiran yahay jiro aan la rajaynin inuu ka caafimaado jiro aan la rajaynin inuu ka caafimaado ayaa haysa asigana wuxuu la mid yahay qofka waayeelka ah calaa kulli imaa inuu soomka soo qalleeyo wa imaa inuu beddelkiisa fidyo bixiyo labadaa mid bay noqonaysaa waalqudratu cala asawm yacnii soomku wuxuu ku waajibayaa qofka inuu awoodi karo soomka saddexdaa shardi markii la helo midaan dambena sheikhu waa raaciyay raximahullah soomku waa ku waajibayaa qofka wa faraa'idu sawmi waajibaadka soomku arbacatu ashyaa waa afar shay shuruudi haddii la helo waajibaad soomku leeyahay jira waajibaadkiisu waa afar anniyatu waalimsaaku can alakli waashurbi waaljimaac wa tacamudi alqayl shardiga koowaad waa anniya waa inuu qofka niyeysto niyada soomka la niyeysanayo waa mid waajiba nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man lam yubayit asiyaama min alleyl falaa siyaama lahu qof aanan soom ku hoyan oo aan niyada soomka habeenka ku seexan falaa siyaama lahu wax sooma ma laha culummadu waxay ku qaydeen ama ay ku gaar yeeleen soomka faradka ahee waajibka waana midka hadda aan ka hadlina waa soomu ramadaan waxay dhahaan soomka waajibka ah waxaa waajiba qofka inuu niyeysto laakiin waxay isku khilaafeen ma waxaa shardi inuu habeen walba niyeysto mase waxaa ku filan bisha ramadaan markay soo gelaysa inuu niyeysto inuu ramadaan soomaayo habeenka koowaad oo ramadaan kow yahay niyada uu niyeysan yahay inuu bisha ramadaan soomo ma ku filan tahay mase waxaa qasaba maalin walba uu soomayo habeenkeeda inuu niyeysto uu niyada la yimaado culamada qaar waxay leeyahy habeen walba waa inuu niyeysto niyadu ma aha wax layska raaraadinayo maaha qofka hadduu habeenka inta seexdo suxuur u soo kaco qof soom niyeysan ma yaha mase maaha muxuu u soo kacay hadduusan soom niyeysnayn maxaa hurdada ka soo kiciyey muxuu wakhtigan gelinka dambaa wax u cunayaa ujeeddadiisa waa maxay waa inuu soomo idan niyada la sheegaa waa middaas niyadu wax layska raaraadinayo muuqdoo la arki kara maaha wax la baarbaarayo laysku kallifayana maaha niyadu waa qasdi waa inuu wuxuu qofku shayga u qasdo qasdigana waxaa qofkan ugu filan inuu wixii u dhaqaaqaayo asbaabaheeda uu la imaanayo ku talagalay intaasaa niyadu tahay mashruucna ma ahan in niyada lagu dhawaaqo ama lala jahro soomka waa la niyeysanayaa niyadana maxalkeeda iyo booskeedu waa alqalb watalafudu biha bidca in niyada lagu dhawaaqo oo waxa niyada ku jira loo yidhaha nawaytu farada sawmi wax jira maa waa bidco waay waa la niyeysanayaa laakiin lagu dhawaaqi maayo sida salaadda markii la xihanayo loo niyeysanayo xajka markii la xajinayo loo niyeysanayo zakada markii la bixinayo sidoo kale anniyatu waa waajib waalimsaaku maxaa yeele niyadu waxay kala saaraysaa cibaadaad iyo caadaad qofka inuu niyeysan yaha waa laazim waalimsaaku can alakli waashurbi iyo inuu qofka ka afhaysto cunidii cabid waljimaaci iyo galmo fii nahaari ramadaan wa tacamudi alqay iyo matag oo loo qasdo arrimahaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyo waa in waxna uusan cunin waxna uusan cabin camdan waljimaac galmadana waa inuu ka haysto ou fii nahaari ramadaan uusan u galmoon xaaskiisa matagana waa inuusan u qasdin arrimahan waa arrimo ku waajiba qofka saa'imka maxaa yeelay qofka hadduu markuu soomaayo wuxuu ka soomaayo waa can alakli washurbi qof waa cunaya wax cabaya ma soomana waxaa waajiba marka inuu cunnada iyo cabitaanka iska ilaaliyo fii nahaari ramadaan waa ku waajib hadduu hilmaamo ee uu cuno wax cabo asoo hilmaamsan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na loo qaban maayo nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu idhahday man akala man nasiya faakala aw shariba fainamaa acamahu allahu wasaqaa qofkii cuna ama qofkii hilmaama oo cuno oo caba asoo hilmaamsan ilaaha waraabi allah quudiyey subxaana wa tacaala oo waraabiyey qofkaas waa qof ilahay quudiyo ilahay waraabiyey soomkiisuna waa saxiix maxaa yeele waa nisyaan iyo hilmaamay ku dhacday culammada qaarna galmadan waa haleeshiyeenoo waxay yidhahdeen hadduu galmadina hilmaamo yacni matalan hadduu xaaskiisa u galmoodo fii nahaari ramadaan asigoo hilmaamsan inuu sooman yahay waxay yidhahdeen waxay la mid tahay alakl washurb oo yacni soomkiisu waxay yidhahdeen waa saxiix wa tacamud اlqay maxaa ku baxaya hadduusan u qasdin walqay shiiquma dhihin raximah اllah ee wuxuu ku qayday kelimada atacamud farqigaana u dhaxeeya qofka inuu soomka inuu u qasdo inuu ismatajiyo iyo in matagu uu ka soo hormaro labadaba waa dhacdaa inuu qofka mataga inticisho waayo uu soo dhaafo qofkaasi ma u qasda inuu matago qofna waa qof u qasda inuu ismatajiyo midka soomkiisa uu mataga wax u dhibaayo waa midka u qasda wa tacamud اlqay shiikha wuxuu ugu qaydayaa xadiidaa ku soo arooray nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi man daracahu اlqay falaysa calayhi qaضاء wahuwa saa'im man daracahu اlqay'u wahuwa saa'im falaysa calayhi qaضاء qofkii mataga uu soo dhaafo uu soo qasbado qofkii mataga uu ka soo hormaro asoo sooman falaysa calayhi qadaa dushiisa wax qadaa ma ahan qofkaas wax qallaahu lagu leeyahay ma jiraan waman istaqaa'a camdan falyaqdi qofkii ismatajiya oo si bareera isku matajiya falyaqdi ha soo qalleeyo xadiidkaas nasow ku yahay soomaha masalada waa ku cadyahay hadduusan qofka ismatajinin soomkiisu waa saxiix hadduu ismatajiyo soomkiisu waa buraya falyaqdi buu yidhi nebigu sal ly slam soo qalleeyo masaladaa culammada iskuma waafaqsana culammada waxaa ka mid a qaar dhahaya alsawmu mima dakhala laa mima kharaja soomka waxaa laga soomaa oo laga af haystaa waxay yidhahdeen waa mima dakhala waa wixii gudaha gelaya laa mima kharaja maaha wixii soo baxaya bay yidhahdeen soom sidiisaba wax gudaha galaa laga ilaaliyaah wax ka soo baxaya lama ilaaliya yidhahdeen lidaalika matagu mima dakhala miyuu ka mid yahay mase waa mima kharaj waxay yidhahdeen waa mima kharaj waa soo baxay mar hadduu soo baxana waxay yidhahdeen kama mid ahan min almufatiraat min almufsidaat lisawm waxyaabaha soomka fasaahadinaya kama mid ahan laakiin war o dhan waxaa iskaga daynaya xadiidkaana meesha yaalla xadiidkuna waa saxiix can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam waman istaqaa'a falyaqdi qofkii ismatajiya ha qalleeyo aaaar can bacdi salaf waxay fii waxay ku jirtaa fii saxiix اlbukhaari gaar ahaan fii kitaabi siyaam uu ka mid yahay hadalka hadda aan sheegayna asawmu mima dakhala laa mima kharaja can bacdi الصaxaaba ridwaan ullaahi calayhim ayaa laga soo naqliyey laakiin xadiidkan nas wuxuu ku yahay masalada wاladii yufطiru bihi الsaa'imu cashraةu أshyaa wاladii midka yufطiru bihi uu ku afurayo asaa'imu qofka saa'imka ah wuxuu sababtii ku afurayo cashratu ashyaa waa toban shay maa wasala camdan ila aljawf wixii caloosha gaara camdan si bareera wixii u gaara ila aljawfi gudaha waara'si iyo madaxa madaxa wuxuu leeyahay madaxay kasii gudbayaanoo gudahay usii dhacayaanoo ka wada sida waxyaabaha maalan sanka laga isticmaalo ee goojooyinka ah markii sanka lagu dhibciyo qofka dhadhankiisa wuxuu ka dareemayaa dhuuntuu ka dareemaya idan sanka wuxuu u furan yahay dhuuntuu u furan yahay guduhu u furan yahay markaad sanka ku shubto say usii socdaan dhuuntaa waxaad ka dareemaysaa dhadhankii wax guda galana waa la diidan yahay sheikhu wuxuu leeyahy marka maa wasala camdan waa wixii gaara camdan si bareera loo u gaara ila aljawfi waara'si gudaha iyo caloosha waara'si iyo madaxa waxyaabahaasi waa afuriyaan maa wasala camdan ila aljawfi waara'si cunnadii baa ka mid ah cabitaankii baa ka mid ah goojooyinka sanka laga isticmaalaya ka mid a waxyaabahaas o dhan waa soo gelaya wاlxuqnaةu fii axadi الsabiilayn alxuqna waxay culammadu ku tacriifiyeen idkhaalu اladwiyati can طariiqi اdubur waxaa la yidhahdaa idkhaalu اladwiya daawooyinka oo qofka la geliyo can طariiqi اdubur xagga dambe laga geliyo yani xagga dambe waxyaaba qofka laga geliyaa jirta oo daawooyina oo loo isticmaalaayo qofka markuu xanuunsan yahay ama xanuunada qaar ka mid a waxaa la yidhaahdaa daawooyinkaasi xagga dambe laga isticmaalayo ee qofka xagga dambe laga gelinayo alxuqna la yidhaahdaa waxay ka mid tahay min almufatiraat buu leeyahy waalxuqnatu fii axadi sabiilayn labada dariiq mid ka mid ah in daawada qofka laga geliyo mufatiraadka ka mid ah waxyaabaha qofka soomka ka afurinaya ka mid tahay masaladan waa masale khilaafiya alxuqna ma ka mid taha waxyaabaha qofka afurinaya mase kama mid aha sheikhu raximahullah madhabkiisu waa cadyah waa ka mid laakiin bacdu lculamaa waxay yidhaahdeen alxuqna waxba ma afuriso laa luqatan walaa curfan midna kama mid ahan bay yidhahdeen min almufatiraat culummada sidaa dhahaysa waxaa ka mid ah shaykhulislaam ibnu taymiya risaaladiisa ku saabsan fi siyaam fii xaqiiqati siyaam wuxuu yidhaahday laa fitra bilxuqna afurid ma jirta buu yidhi bilxuqna ay bisababi alxuqna daawada xagga dambe laga isticmaalayo sababteed wax afurida ku dhici maayaan liannahu laa yuطlaqu calayha maxaa yeelay laguma iطlaaqa buu yidhi xuqnadaasi ismu اlakli washurb magaca cunid iyo cabid midna laguma iطlaaqo laa luqatan walaa curfan luqa ahaanna looguma iطlaaqo curfi ahaanna looguma iطlaaqa buu curfi ahaanna u akliyo shurbi looma yaqaan luqa ahaanna looma yaqaan sidaa darteed wuxuu yidhahdeen waxyaabaha qofka afurinaya ama soomka ka burinaya ee kama mid ah culummada dhahaysa soomkay burinaysaa cilooyinay sheegeen waxay ku tacliiliyeen waxay yidhahdeen daawadan qofka xagga dambe looga laga gelinaayo waxay sababtaa bay yidhahdeen qofka inuu nafaqo ku helo oo taqdiyu helayaa oo xididada ayaa waxaa raacaya bay yidhaahdeen nafaqo oo waxay istaagaysaa maqaamu alakli washurbi oo cuniddii cabitaankii booskooda qofka u istaagaysaa laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa waa diideen waxayna yidhahdeen waxaasi taqdiyana ma ahan akli iyo shurbina lama yidhahdo maqaamkoodana ma istaagi karaan alxuqna sidaa darteed min almufatiraat kama mid ahan qowlka sheikh alislaamna waxaa rajaxay alimaam ibnu cuthaymiin raximah اllah fii sharxi اlmumti fii sharxi اlmumtic sidaasaa raajixa wey waxaa sawaaba uu yidhahda inaysan ka mid ahayn min almufatiraat walqay'u camdan iyo si bareera in qofka uma tago haddaan soo marnay walqay'u camdan wاlwad'u camdan fi اlfarji wاlwad'u iyo galmo camdan si bareera qofka inuu xaaskiisa ugu galmoodo fi lfarji farjigana uga galmoodo walwad'u camdan muxuu ku saarayaa nisyaanan uu ku saaraya walinzaalu wadciguna waa min almufatiraat qofka hadduu xaaskiisa u galmoodo fii nahaari ramadaan soomku waa ka burayaa intaana waxaa u dheeraada kafaara laga rabaa kafaarat ljimaaca laga rabaa waana noo imaan doontaa walinzaalu can mubaasharatin iyo walinzaalu dejin oo qofka biyo uu ka yimaadaan can mubaasharatin mubaasharo xaggeed yacnii biyo ka yimid oo ka soo fulay can mubaasharatin mubaasharo mubaasharada wuxuu ka wadaa istimtaaca qofka xaaskiisa uu ku istimtaacayo biyaha hadday ku yimaadaan oo mani ay ka timaaddo soomku waa ka buraya waxaa kaloo la mid ah in gacanta uu iskaga keeno ayadana waa la mid cindahum alistimnaa waxay leeyihin waa min almufatiraat waxyaabaha soomka qofka oo ka burinaaya ayay ka mid yihiin walinzaalu can mubaasharatin sawaaءun kaana biاltaqbiil aw biاlyad yacni dhunkasho ha ahaato ama gacanta ha noqoto qofka in xaaskiisu la mubaasharooday ama gacantiisuu biyo iskaga keenay ay biyo uga yimaadaan ayadana waxay ka mid tahay min almufsidaati lilsawm masaladanna waa khilaafiya qowlka shiikhuu sheegay raximahullah waa madhabu a'immati alarbaca ala'ima alarbaca madhabkooda waa sida mu'alifku sheegay raximahullah dhammaantood waa isku waafaqsan yihiin ana afarta madhab in haddii qofka biyo uu iska keeno ama ay ka yimaadaan bitaqbiil ha uga yimaadaan ama bilyad in soomkiisa uu buraayo ayma alarbaca way isla qabaan laakiin addaahiriya waa diideen daahiriyadu waxay yidhaahdeen qofkan cibaadadiisa wax daliila oo fasahaadinaya lama hayo yidhaahde maxaad ku fasahadiseen cibaadadiisa maxaa qofkan cibaadadiisa loogu looga ciyaaraya oo loo leeyahay soomkaagu waxba kama jiraan ayadoon wax daliila loo hayn ayagu sidaasay ku doodayaan maxaa yeele waxay dhahan masaladan wax daliila ma laha jimaaca waa la ogaaday laakiin tan waa ka duwantaa jumhuurulculamaa oo a'ima alarbaca ka mid yihiin ayagu waxay leeyihiin dhowr arrimood aan daliishanaynaa marka hore horta waxay yidhahdeen waa qiyaas oo waxaan uga qiyaasanaynaa can iljimaac jimaaciisoo lama dhin waa min almufatiraat tanna waxay yidhahdeen sidoo kale waayo maadaama galmadu biyo ku imaanayaan tanna biyaha ku yimid cilladu marka waxay ka dhigeen ayaga biyaha imaanaya manida imaanaysa waxaa jira daliil kale oo aan qiyaas ahayn oo ay daliishadeen jumhuurulculamaa daliilkaasna waxaa waaye qowlu nabiyi sala allahu calayh wasalam yadacu طacaamahu yani waa xadiid qudsiya allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli addoonkayga saa'imka wuxuu ka tegayaa cunnadiisa wuxuu ka tegayaa cabitaankiisa wuxuu ka tegayaa shahwadiisa wa shahwatahu min ajlii aniga dartii ayuu uga tegaya kelimadda ah wa shahwatahu waxay yidhahdeen waa soo gelaysaa biyaha imaanaya shahwo waay manidu waa shahwa manida inay shahwo tahay waxay yidhahdeen daliil kalaan u haynaa oo waxa waaye wa fii budci axadikum sadaqa qaaluu yaa rasuula allah aya'ti axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajr axadkeen ma shahwadiisuu reerkiisa ula tegayaa markaasuu haddana ajarka helayaa shahwada maxay ula jeedaa maxay ula jeedaan saxaabadu maniday ula jeedaan idan manidu waa shahwa xadiidkana waxaa ku jirta wa shahwatahu qofka waxay yidhahdeen marka biyaha ka yimaadaan ha uga yimaadaan bitaqbiil uu xaaskiisa dhunkooday ama ha uga yimaadaan bilyad waa qof shahwadii laga rabay inuu ka tegay ku dhacay sidaa darteedaana waxay yidhahdeen soomkiisuu ku fasahaadaya daliilkaasay daliishadeen jumhuurulculamaa markii laysku haysta soomkiisa ma burayaa mase ma buraayo macnaheedu maaha inay isku haystaan ficilkaana ma xaaraama mase maaha qofka xaaskiisa inuu la fara ka ciyaaro ama uu dhunkoodo taas asalku waa u bannaan tahay laakiin waxaa xaaraamta waa maxay oo masaladan soo gelaya alistimnaa gacanta in biyo la yskaga keenaa xaaraam waayo waanu ku soo marnay fi tafsiir maraanan dheerayn laakiin ayadoo xaaraama waxaa kala duwan sheegaan xaaraamuu ku qofkan xaaraamuu ku dhacay iyo soomkuu burinaa waa kala duwan yihiin muxaram walba soomka ma buriyo maalan qofka hadduu qof xanto fii nahaari ramadaan soomkiisu ma burayaa xanta waa maxay xukunkeeda waa xaaraam waay ajarka way nuqsaaminaysaa dabcan laakiin soomka ku buri maayo walxaydu walnifaasu xaydka iyo nifaaskuna min waxay ka mid yihiin min almufsidaati lisawm gabadha caadada qabta uma bannaana inay soomto haddii ayadoo sooman fii nahaari ramadaan ay caadadu ku dhacdo ma sii soonaanaysaa maya soomka uma bannaana markaa soomka waa ka buraya waannifaasu nifaaskuna wuxuu leeyahay xukmu lxayd annifaas walxayd axkaamtooda fi lghaalib waa isku mid nifaasku waa maxay waa dhiigga yimaada bacda alwilaada waa umusha markay gabadh qofka dumarka markay umul tahay dhiigga ka imaanaya markay umusho ayuu dhiiggaasi imaanaya waxaa loo yaqaanaa annifaas waljunuuni iyo waalida asagoo caafimaad qaba fii nahaari ramadaan ayuu waashay nin waasha hadda muxuu og yahay wuxuu u qasdaaya ma lahan cibaado u qasdi maayo ile niyaa la rabay niyadii dhan waa baaba'aysa ayadana soomkiisa waa ku baaba'aya halkaa wariddatu iyo riddada asagoo sooma fii nahaari ramadaan ayuu gaaloobay diinka islaamku ka baxay riddadu soom keliya miyay burinaysaa maya waxay burinaysaa lijamiici اlacmaal waa hadduu ku dhinto waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafiru faulaa'ika xabidat acmaaluhum wa min alacmaal asawm soomku acmaashuu ka mid yaha kuwaasi waxaa buray buu yidhi allah subxaana wa tacaala acmaashooda laakiin waxaa alla uu ku qayday fayamut wa huwa kaafir yacni waa inuu dhinto asagoo kufriga gaalnimadii ku sugan hadduusan dhiman asagoo kufriga gaalnimada ku sugan ee uu soo noqdo uu soo islaamo acmaashii hore uu u qabtee saalixadahayd way u jirtaa laakiin maalinkaas uu soomanaay soomkiisi mar walba waa buray alridda fii nahaari ramadaan waxay ka mid tahay min almuxbiطaati lilcamal waxayna ka mid tahay min mufsidaati sowm waxyaabaha soomka fasahaadina soomkana gaarkuma ahan lakiin acmaasha dhan ay baabi'inaysaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin